bismillaahi raxmaani raxiim haween wacanoo wanaagsan dhegaystayaal halkani waa raadiyo jowhar kusoo dhowaada warka habeennimo ee idaacadda jowhar madaxweynaha dowladda hirshabelle oo maanta gaaray degmada jalalaqsi ee gobolka hiiraan ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya oo booqday ciidanka xoogga iyo kuwa jubbaland ee ku sugan deegaanka buulaxaaji shirweynaha culimmada soomaaliyeed oo maalintii labaad ka qabsoomay magaalada muqdisho olole ku saabsan gaajada iyo nafaqdarrada carruurta oo maanta magaalada muqdisho laga daahfuray wararka caalamkan caawa waxaa ugu waaweyn dad ka badan afartan qof oo ku dhintay dhulgo ka dhacay koonfurta hindiya qodobadaasi waxaynugu soo kordhaya caawo warkayga ku maqli doontaan
soo gudbinta warkan waxaa suurto gelisay shirkadda korontada shabeelle
iminkan waxaad kusoo dhawaataan warkiio faahfaahsan madaxweynaha dowladda hirshabeelle ayaa maanta gaaray degmada jalalaqsi ee gobolka hiiraan faahfaahinta warkaasi waxaa inoo haya maxamed abuukar caseer madaxweynaha dowladda hirshabeelle cali cabdulaahi xuseen cali guudlaawe iyo wafdiga uu hogaaminayo ee maanta gaaray magaalada jalalaqs ayaa waxaa si diiran ugu soo dhoweeyey qeybaha kala duwan ee bulshada degmadaasi oo uu horkacayo guddoomiyaha maamulka degmada jalalaqsi nuur maxamed absuga nuur dheere madaxweynaha hirshabelle ayaa uga mahadceliyey shacabka degmada jalalaqsi sida ay u soo dhoweeyeen isagoo ku tilmaamay dadka ku nool degmada jalalaqsi inay yihiin dad jecel horumarka iyo wanaagga waxaan ka mahad celinayaa soo dhowaynta aan loo kala helin oo shalay iyo xalay iyo maanta aad u taagneedeen waxaan leeyahay ummadda ku nool degmada jalalaqsi iyo maamulkeeda oo guddoomiyaha degmada u horreeyo waxaan leeha waa mahadsantihiine wanaaggaad suubiseen ilaahay idinka abaalmariyo runtii waxaan qiraa inaad tihiin dad dawladnimo rabo dad horumar rabo dad wanaag ka go'an yahay inaad tihiin aan qiraahe waa mahadsan tihiin xaqeeqdii waan dareemi karaa daruufaha ka jira deegaanka oo ama aad ku sheegteen shirib ama aad ku sheegteen si tala iyo hadal aad ku sheegteen intaba waa dareemi karnaa waa dadkii iyo deegaankii aan mas-uuliyadda u haynay xaaladaha ka jira waan ognahay waa ka cudur daarahayaa inaanan mar hore idiin imaanin waxaa nala dheeraaday digu xurayntii waaga deegaamo badan oo cadowga uu dul saaran yahay ayaa jiro sidaasaan idinkaga soo dibdhacnay waa ka cudur daaranayaa madaxweyne cali guudlaawe ayaa meel fagaara ah shacabka degmada jalalaqsi ugu sheegay in laga fulin doono degmadaasi mashaariic kala duwan kuwaasi oo ka qayb qaadanaya kaabayaasha dhaqaalaha mashaariicda aan wadna maanta ee aan ugu talagalna dadka degmada jalalaqsi waxaa ka mid kow ka ah maamulkii degmada xafiiskoodiyaa kow ka ah waxaa laba ka ah howlkii commuunitiga uu ku shiraayey oo bulshada isugu imaan laheeday danaheed uga tasho laheeday waxaa ka mid a saldhiggii booliska waxaa ka mid ah nalalkii cadceedda maadaama magaaladu ay weyn tahay waxna ku xirraayeen nalal kaloo dheeryaho fara badanna waa loo wadaa waxaa kaloo wadnaa isgool xanaanada carruurtaana waa wadnaa arrinta aad sheegteenee buundada iyo waddooyinka magaalada intabana waa loo howlgelaa waddaday ku soo jiraan buundada waxaa gebagabowday buundadii buulo burto oo nimanka cadowga ajibiyeen waa dhammaatay hawsheedii alla bilaabaa buundo cusub haddii lay raalli ka noqdo midda jalalaqna sidoo kaleentood ayaan uga howlgelaynaa waddooyinkii yaa burbursan guud ahaan kaabayaasha baaba'ay ee muddada cadowga uu joogay halkan oo wax horumaraho maalin ku soo kordhiyey nimanka cadowga toddobiyo tobanka sana lix iyo toban sane ay dul joogeen baaba'ay insha allah haddii lay raalli ka noqdo waa la dhammaan in maaragtay dib loo wada howlgeliya aan ka shaqayi doonna haddii lay raalli ka noqdo waxaa ka mid a suuqaan hortayn ah oo baaba'sanaay dibaa loo dayactiraa hadday xoolihii tahay iyo hadday tahay suuqi xoolaha iyo midkii ummadda ku ganacsaysay dhammaan waa la wada helaayaa ugu dambayntii madaxweyne cali guudlaawe ayaa kulamo la yeelanaya caawa qaybaha kala duwan ee bulshada ku nool degmadaasi jalalaqsi booqashada madaxweyne guudlaawe ee degmada jalalaqsi ayaa waxaa ku wehelinaya madaxweyne ku-xigeenka hirshabelle yuusuf axmed hagar dabageede xubno ka tirsan golaha wasiirada iyo golaha baarlamaanka hirshabelle guddoomiyaasha gobollada hiiraan iyo shabeellaha dhexe iyo saraakiil ka tirsan ciidamada qalabka sida ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa maanta booqday ciidanka xoogga iyo kuwa jubbaland ee ku sugan deegaanka buulaxaaji qodobkaasina waxaa inoo sii dheereynayaa cabduqaadir maxamed iimaan ra-iisul wasaaraha xukuumadda jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xamse cabdibare oo uu weheliyey madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland mudane axmed maxamed islaam ayaa booqday ciidamada qalabka sida iyo daraawiishta jubbaland ee ku sugan degmada buulaa xaaji ee gobolka jubbada hoose kuwaasoo dhowaan jabxoog lagu gaarsiiyey al-shabaab ra-iisul wasaaraha oo bogaadiyey sida naf hurnimada leh ee ciidamada soomaaliya ay al-shabaab ugu xoreynayaan dalka ayaa ku dhawaaqay in dowladda ay siinayso abaalmarin lacageed la guddoonsiinayo ciidamada barjax ee halkaasi kaga guuleystay al-shabaab deegaanadaasi jubbaland ra-iisul wasaare xamse cabdibarre ayaa tilmaamay in guushani ay ka markhaati kacayso tayada iyo awoodda ciidamada soomaaliyeed iyo dadaalka ay dowladda ku bixinayso duubariskooda isaga oo sidoo kale xusay muhiimadda ay leedahay garab istaaga iyo wadashaqeynta shacabka soomaaliyeed ee ku aadan ciidamada dowladdana ay deegaanada la xoreeyey geen doonto adeegyada asaasiga ah dowladda federaalk soomaaliya oo ka duuleysa in gurmad iyo gargaar deg deg ah la gaarsiiyo bulshada ku nool deegaanada laga xoreeyey al-shabaab ayaa waxaa hay-adda maareynta masiibooyinka qaranka soodmo gaarsiisay raashin sagaal boqol oo qoys oo ku nool deegaanka buulaxaaji taasi oo qayb ka ah qorshaha safarka ra-iisul wasaaraha ee jubbaland wafdiga ra-isul wasaaraha ayaa waxaa ka mid ah wasiiro ka tirsan xukuumadda heer federaal iyo heer dowlad goboleed xildhibaano taliyayaasha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed booliska iyo haween matalaya ololaha hooyo u hiila qaranka oo gaarsiiyey ciidanka sahydhan shan dhibac saddex boqol iyo afartan oo isugu jira buskud timir iyo kalluun shirweynaha culimmada soomaaliyeed ayaa maalintii labaad ka qabsoomay magaalada muqdisho cabduqaadir cismaan ayaa warkaasi magaalada muqdisho inooga soo diray waxaa maalintii labaad magaalada muqdisho kabsoomay shirweynaha culummada soomaaliyeed oo si gaara maanta diiradda lagu saarayey saameynta taban ee khilaafka uu leeyahay iyo isuduubnida ummadda ayaa waxaa maanta goobjoog ahaa culamaa udiin kala duwan kuwaasi oo halkaas ka soo jeediyey khudbado kala duwan oo ay kaga hadlayaan dhibaatooyinka khilaafaadku mid diiniyadeed iyo weliba mid bulshadeed oo ku leeyahay ummadda soomaaliyeed culmaaudiinka soomaaliyeed ee halkaasi ka hadlay ayaana dhammaantood waxa ay si isku mid ah ay sheegeen in dhibaatooyin taban bulshada soomaaliyeed uu ku leeyahay khilaafaadka iyo kala aragtiduwanaashiyaha ummadaha maxaa yeele waxaan iskhilaafayeen oo ikhtilaaf min bayna yadihi laga arkayn waa kitaabka ilaahay qof kasto ra'yu ama uu sheega uu sheega khilaaf ikhtilaaf aa dhacay ummaddana hal weyn laguma shoobi karo wadaalika imaam imaam maalik waa diiday kitaabkiis muwadda ahaa in oo laga dhigo marjac looga dhigo ummadoo dhan wuxuu yidhi dad kasta waxay leeyihin dacwahum naas dadka iska dhaaf uu yidhi maraajicay leeyihiin waa laysku khilaafi karaa wasaa'ilka ama balafoomka dacwada lagu gudbinayo waxaad moodaa hadda waxaan lagu soo celcelinayaa saxwada iyo waxaa la leeyahay iyo culamaa suufiya iyo saxwada wax hadda ikhtilaaf wax ka dhexeey malah waxaa keliya naga maqan qof kasta in loo qiro wuxuu qabtay walaalka adiga waxaad weel aad dabooli karin saqra ah ayaa dabooli karaa qofkani ra'yigiis waa kala duwan asra badr sayidina abubakar iyo cumar aa isku khilaafeen laakiin nabiga calayhi salatu salam markaa fiiris dhexdhexaad si u dhexdhexaadiyey culna caqiida gaaraha laga rabaa oo isku haysa meelay joogaanba midna waxaa weeyaan in dadka ay isku hayso maamul siyaasadeed ay ku midaysan yihiin kulligood ama qolo kasta meeshooda ay ku haystaan khawaarijtu marka labadiiba waa dhaawaceen oo fahamkii diinta oo midaysana waa dhaawaceen faham waxay la yimaadeen saxaabadii ka yaabeen oo maxaanku cali bin abi aalib uu ka yaabay oo maxaanku intuu fiishiyey kuwaana maxay yihiin faham keenay in ay macalimiintoodii iyo raggii waxbaray ay laayaan bay keeneen maxaa yeele si ay u fahmeen sida macalimiintooda u fahamtay ma aysan ahayn marka fahamka diinta si qaldan loo fahmo dhaawacaas bay noo geysteen khawaarijta iyo guud ahaan ahlu quluwigaba oo shiicadu maanta maxaa isku haysanaa waxaan isku haysanaa waxaa weeyaan qof macsuum ah oo nebi ah oo xujo ah oo hadalkiisa aan la khilaafi karin oo aan nebiga ahi sal aslam ma jiro iyo wuu jiraayo waa cali oo waa xasan oo waa xuseen oo waa fulaan waa fulaan fulaan oo mid hadda qarsoon baa jiro meel lagu sugaya cid walba oo amba dhan siyaasadeed leh amba dhan hab dhan dhaqan leh amba dhan dhallinyaro leh amba dhan diimeed leh inuu jiro xadgudub iyo inaan wax laysu xeerin iyo inaan wax la ysu qirin iyo inaan layswalaashanin markii iyo xadgudub doodeed haddana markii la doodayo lafteeda in loo doodo in qofkaan aan ka adkaadho oo aan anigu soo muuqdo asigan aan aaso haddaan maanta mas'ala uga adkaado uga gar helana asuguna uunan ii qirin ee ciilkiisa la gaabto ee biri markaan xoogaa meel ku kuftimo oo burush xaar la asnaya qaato i mariyo igu haraatiyo shirku sida u socda aada baan ugu faraxsana waxaan uga mahad celinaynaa madaxweynaha iyo culammada qaabka ay u wajahayaan ay u uga daadiinayaan iyo howlwadeennadu waxaan leenahay cid walba oo gacan ka geysatay oo soo abaab olole ku saabsan gaajada iyo nafaqdarada carruurta ayaa maanta magaalada muqdisho laga dahfuray warkaasina waxaa sidoo kale magaalada muqdisho kasoo diray cabdifitaax muumin hay-adda world vision ayaa waxa ay daafurtay ololo ku saabsan gaajada iyo weliba nafaqadarada carruurta ayaana waxaa maanta lagu qabtay magaalada muqdisho ololahan ayaa waxaa soo qaban qaabiyey hay-adda world vision fadhigeeda soomaaliya waxaana lagu soo bandhigay xaaladaha ay wajahayaan carruurta afrika si gaara soomaaliya oo soo food saartay nafaqadarada iyo weliba gaajada xubno ka socday golaha wasiirada xildhibaano ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka saalax axmed jaamac wakiilo ka socda beesha caalamkii deeqyabixiyaal ayaa goobjoog ka ahaa madasha lagu daafurayay ololahani waxaana sidoo kale lagu soo bandhigay doodo ku saabsan sida looga hortegi karo gaajadii nafaqadarada haysata carruurta waxaana sidoo kale diiradda lagu saaray caqabadaha cunto ee haysata carruurta soomaaliyeed waa kambeyn adduunka oo dhan ay hay-adda walvision ka lonj garaysay ama ka soo bandhigtay wuxuuna ku saabsan yahay sidii loo mideyn lahaa dadaalada kala duwan ee hay-adaha dadaalada kala duwan ee dowladda dadaalada kala duwan ee bulshada rayidka iyo dadka maaragtay u dooda xuquuqda carruurta sidii maaragtay la isaga kaashan lahaa in maaragtay la dhammeeyo jile hunger and malnutrition ama baahida carruurta iyo nafaqadarrada waxaan rabnaa hay-adda welvision waxay rabtaa saddexda sano ee soo socota inay midayso dadaalada partnerskeeda oo igu horeyso dowladda oo igu horeyso ugu horeeyaan hay-adaha kale ee ka shaqeeya horumarinta iyo gargaarka bani'aadamka ah inay isu yimaadaan ka wada shaqeeyaan sidii la isaga kaashan lahaa in la cirib tiro baahida carruurta iyo nafaqadarrada carruurta According to the Somali Health and Demographic Survey of 2020, with child wasting said to be at 12.4%. So it is these alarming statistics that really call on us to understand and recognize that the stakes for our children are very high.
agaasimaha hay-adda world vision ayaa waxa uu sheegay in ilmo walba oo soomaaliyeed ay xaq u leeyihiin inay helaan cunno ku filan hope to explore how conflict and the impacts of climate change are making it harder for families to put food on the table. We will listen to Somali children to understand how food security impacts their health, families, and their future prospects. World Vision is at the forefront of humanitarian development and peace programming in Somalia, and we've been there since 1993, working in hard to reach locations with our government partners, our local partners, and ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka saalax axmed jaamac oo si rasmi a u daafuray ololahan ayaa waxa uu ka sheekeeyey dhibaatooyinka ay wajahayaan carruurta soomaaliyeed waxaana uu sheegay in mar walba ay muhiim tahay in carruurta soomaaliyeed ay yeelaan cunno ku filan islamarkaana waxa uu sheegay in carruur kale soomaaliyeed ay wajahayaan xaalado kala duwan
milyan iyo badh ilaa milyan iyo siddeed boqol oo carruurihii ay nafaqadarro halis u tahay mar walba oynu joogno in shan boqol oo kun ay halis ugu jiraan waxaa la yidhaahdo nafaqa darro xaddidhaafa oo halis gelinaysa in labadii carruuraba midkood uu ku jiri karo duruufta la yidhaahdo stunting ama in koristiisu ay istaagto ama wasting waxaan afka frenchiga lagu yidhaahdo oo miisaankii iyo kobcii iyo kornimihii laga filanayay uu ilmahaasi gaari duruufta ay ubadkaa soomaaliyeed dhallaankaa soomaaliyeed ku sugan yihiin waa duruuf ka turjumaysa aayaha ummadda soomaaliyeed iyo sida ay soomaaliya u ekaan doonto dhegaystayaal halka warkaasaad kala socotaan waa raadiyo jowhar maamulka gobolka kareele ee indiya ayaa ku dhawaaqay laba maalmood oo baroor diiq ah kadib markii in ka badan sagaashan qof ay ku dhinteen dhulgo iska xigxiga oo dhowr meelood oo gobolkaasi ah ka dhacay saraakiisha ayaa sheegay in ku dhowaad boqol qof weli la la-yahay sawirro lagu baahiyey baraha bulshada ayaa muujinaya qadadka tareenada iyo waddooyinka oo biyo qarqiyeen dad badan ayaa laga cabsi qabaa inay ku godoonsan yihiin meelaha aysan ciidamada gurmudka weli gaarin ra-iisul wasaaraha dalka hindiya narendra modi ayaa isaguna dhankiisa ballan qaaday in xukuumadda delhi ay hori doonto dhammaan kaalmada suurtagalka ah warwax dal iyo dibadii naga soo gaara waa naga taa cidda warkayga hooseega waxay dib ugu dalacan kartaa beijkan facebook kulena radio jar intaan mar kale habada ku kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo